markana kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha cashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari ayaa inala socodsiinaya
degeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale ramadaan kariim ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay waana mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha bishii barakaysan ee ramadaan ayaanu bartanka uga jirnaa aroosyadii way socdaan caruurtii way dhalanayaan maasha allah waxaan leenahay intaba allaha barakeeyo bal dhambaalka ugu horeeya nuuru haddaad noo soo qabatay toddobaadkan ramadaan mubaarag ayaanu leenahay dhammaan dhegaystayaasheenna caasha ee warqadda ugu horreyso waa tahniyad dhalasho waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah hooyo barwaaqo aadan iyo hooyo abshire aadan aaba bashiir madoobe iyo maxamed bashiir madoobe faatima bashiir madoobe cabdifataax bashiir madoobe iyo cabdulaahi bashiir madoobe iyo eglan bashiir madoobe iyo saygeeda cabdiqani cabdulaahi iyo cabdixakiim maxamed bashiir mahado bashiir madoobe iyo hooyo faadima maxamed iyo caruurteeda oo kale ah maxamed cali nuur bashiir cali nuur iyo axmed cali nuur iyo cabdi cali nuur waxaa kaloo dhammaalka diraya cabdifataax ibraahim nuur iyo cabdulaahi isaaq aadan dhammaan asxaabtan waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan xaliimo cali nuur iyo saygeeda axmed bashiir oo wiil ugu dhashay magaalada jamaame oo ka tirsan gobolka jubbada hoose ee soomaaliya wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan axmed bashiir dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay waxaan halkan tahniyad dhalasho oo farxad leh uga dirayaa walaalkay waa la yiri bare shaaciyo ciid iyo xaaskiisa kaafiyo cabdi caruush oo wiil ugu dhashay degmada caabudwaaq gaar ahaana xaafadda ubax baa layidhi taariikhda markay ahayd afartii bishan aanu ku jirna meeye sanadka laba kun iyo labaatanka waxaan leenahay bay yidhaahdeen adeer soo barbaar bishii barakaysan ee ramadaan ayaa lagu jiraa inta badan dadku masaajida ma tegi karaan somaatankii wuu yaraaday in la wada afuro oo dadkii meelo kala duwan isaga imaan jira wada afuri jira aad bay u yaraatay meelo badan intaasoo dhanna waxaa ugu wacan xanuunka covid nneteen oo caalamkiioo dhan ekeeyey oo gees ilaa gees kale isaga gudbay heesaha loo sameynayana waa isa soo tarayaan haatanna waxaanu barnaamijkan idinku maqashinaynaa heestan ka hadlaysa xanuunka coronavirus ee uu sameeyey abwaan bashiir sheekh cumar good oo haatan degan magaalada washington d c gaar ahaan weliba meel dhagax tuur uun ama dhagaxii aad tuurta aad la gaari karta u jira xarunta laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan filayaa inaad dhegaysataan oo weliba si aada u dhuuxdaan heestan ka hadlaysa covid nneteen amaba coronavirus
rabashiyadu kaafida ka fogow fayowa wax tare ka furtaa minxan ka fogow qaamigaaga la jooga fayraska dile qaamigaaga la jooga fayraska dile adduunkii filyo fajacba ka dhece aajkaaga allow fiican waad ka qaad fitirfaad fitirfaad inka yee adduunkii filyo fajacba ka dhece aajkaaga allow fiican waad ka qaad fitirfaad fitirfaad inka yee
dhambaalkanna waxaa soo qoray shaafici shaaciye ciid waxa uu joogaa degmada caabudwaq waxa uu yidhi waxaan halkan tahnid dhalasho oo farxad leh aan uga dirayaa walaalkay buu yidhi barre shaaciye ciid iyo xaaskiisa kaafiyo cabdi caruush oo wiil ugu dhashay degmada caabudwaq gaar ahaan xaafadda ubax taariikhdu markay ahayd afartii bishan may ee sanadka laba kun iyo labaatanka waxaan leenahay buu yidhi waxaan leeyahay buu yidhi waa keligiise adeer soo barbaar oo noqo kii anfaca waalidkiis dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax u tara annaguna waxaanu leenahay aamiin ramadaan kariim hayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan dhankii qasiidooyinka ramadaanka ayaan dib ugu laaban doonaa caasha waxaana dhegaystayaasha u ciyaari doonaa qasiidadan oo ay ku wada luuqeynayaan fanaaniinta yurub geenyo cabdijanan iyo hodan cabdiraxmaan
abriga madowyo ilka laysku qariniye qorshayo farsama jirin qodobada su'aalaalow diilsa noo bixi hawl toosan nagu beeg abriga madowyo ilka laysku qariniye qorshayo farsama jirin qodobada su'aalaalow diilsa noo bixi hawl toosan nagu beeg
waxaa jiray ilaahay qadirkeennu keliyahay malaa'igta qabaantiyo waxaa jiray rasuulada qadirkiyo wixii dhacaa qaybkiyo shakooduba kutubtii sibaa jiray alloo qiirsanoo taxee qol toosan nagu dee
markii dhakahanagu dadku noqon qaryahashida qaadhqaadhana kaamuuqu maalintay qaraarkayalow diinsa noo bixi qow toosa nagu beeg markii dhakahanagu dadku noqon qaryahashida qaadhqaadhana kaamuuqu maalintay qaraarkayalow diinsa noo bixi qow toosa nagu beeg
Thank
waxaa noo baaqayay dadka kale ah hooyo abaay xaaji nonow iyo aabe ronow buule hooyo nuuriye xaaji nonow aboowe mursal macalin iyo abaayo iishe maxamed aabe mursal macalin buule iyo jibriil nonow siidkay nonow ayeeyo faadumo jaamac iyo habaryar anise shabeel najmo cabdi dadkaas oo kala jooga soomaaliya iyo kenya waxay tahaniyo dhalasho ay u dirayaan maxamed ronow buule iyo marwa nimco xaaji cabdi xasan oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga ee xagardheer waxaa wiilkaasi loo bixiyey munawar maxamed munawar waxaan leenahay soo barbaar noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
dhammaalkanna waxaa diraya faa'iid cabdulaahi cumar waxa uu joogaa cabud waaq asxaabta ku jirta dhambaalkanna waxa ay kale yihiin shaafici shaaciyi ciid iyo sadiiq aadan xidig iyo sayid cumar cusmaan cabdulle iyo cabdicasiis daahir faarax cabdulaahi xaaji xuudi iyo saacad maxamed taahir iyo qadar agood gardaase baa la yiri iyo cabdiraxmaan dicdic iyo bare cabdulaahi ibraahim cabdixareed iyo sidoo kale ciid qaasim warsame iyo nimcaan jaamac cabdulaahi jaamac oogle iyo sahal cumar iyo daahir cabdulqaadir iyo xamdi maxamed faarax iyo siyaad aragsan waa xayaad aragsan iyo hani cabdulcasiis waxa ay ku magac dheer tahay hani soomaali iyo garaad xasan iyo khadragooda gardaase iyo liibaan maxamed iyo maxamed bedre cabdi iyo ismaaciil macalin xureeye baa la yiri iyo cabdikariim sulub iyo mahad shaafici dhammaan asxaabtani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambaliyo iyo bogaadan u dirayaan bare shaaciye ciid iyo kaafiye cabdi caruush oo wiil ugu dhashay cabud waaq gaar ahaan xaafadda baa la yiri ammaana taariikhdu markay ahayd afartii bishan aanu ku jirno bisha shanaad ee mey ee sanadka laba kun iyo labaatanka ducada waa xaggiina baa layiri waa tahay wiilkaasi u dhashay bare shaaciye iyo kaafiye cabdi caruush waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan oo tara aamiin mar kale ayaan hawada idinka leenahay ramadaan kariim meel kastoo aad naga maqlaysaan markana waxaad nala dhegaysataan qasiidadan ka hadlaysa bisha barakaysan ee ramadaan waxaa horey u qaaday fanaanada weyn saynab xaaji cali baxsan waa janno way u sugnaatay balse haatan waxaa ku luuqeynaysa xaliima sacdiya
Dar ilahu sujuda. ramadaanka nin suumay sodonkeeda dhameeyey ramadaanka nin suumay sodonkeeda dhameeyey sakadeedana dhiibay siduu saakirba sheegay janna way u sugnaatay sakadeedana dhiibay siduu saatirba sheegay janna way u sugnaatay
dhambaalka gacanteeda ku jira waa tahniyada aroos waxaana diraya bashiir cali daahir iyo cabdulqaadir cali soobisay abuukar maxamed bacadle cabdulaahi xasan cadow iyo caashe maxamed qadar dahraan cali bashiir iyo deeqo abuukar qoorgaab ramlo macalin shuushuule iyo aamina macalin shuushuule dhammaan reer macalin shuushuule waxay tahniyada aroos ay u dirayaan maxamed cabdulaahi maxamed iyo safiye macalin shuushuule oo dhowaan ku aqalgalay magaalada jowhar ee caasimada shabeellaha dhexe waxaanu leenahay maxamed iyo safiya noqda kuwii isku waara oo ubadda kheyr qaba kala hela aamiin tahniyad dhalasho farxad leh waxaa diraya baa layiri dadka kale ah cabdiraxmaan shiine yurub axmed aamine maxamed waa aamine cali maxamed maxamed muuse maxamed hoodo ciise maxamed iyo faysal maxamed jaamac iyo cabdulaahi axmed maxamed iyo maxamed cali caalin iyo nimcaan jaamac iyo maxamed jaaburi dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layiri waxaana tahaniyad dhalasho oo farxad la gaarsiinayaan cismaan aadan muuse iyo marwadiisa qaaligaa baa layiri samsam maxamuud oo ay gabar ugu dhalatay degmada ballidhiig ee gobolka togdheer saddexdii may ducadana waa xaggiina waa tahay cismaan aadan muuse iyo samsam maxamuud gabadhaasi ugu dhalatay ballidhiig waxaan ugu duceyneynaa in ilaahay uu ka dhigo middiisoo weynaata ee korta ee kaalinna qaada aamiin waa tahay caasha aan dib ugu laabanno ee qhasiidooyinkii ramadaanta waa tan allaha u naxariistee faaduma qaasim hilowle محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة
warwarka adduunka lagu waari maaye wacdiga adkeeya warwarka adduunka lagu waari maaye wacdiga adkeeya
محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة
waa ayaamal khayro waa ayaamal khayro waxtarka islaamku waafi ku ahaadee waa ayaamal khayro waa ayaamal khayro waxtarka islaamku waafi ku ahaadee wareerka adduunka wadba ka dambeeye wacdi adkeeya wareerka adduunka wadbaa ka dambeeye wacdiga adkeeya
محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة
waajibka ilaahay waajibka ilaahay waqtiyada salaada waysadeeda qaata waajibka ilaahay waajibka ilaahay waqtiyada salaada waysadeeda qaata wadiiqada qalloocan waxyeelada ibliisku waraar bay ku gelisaa wadiiqada qalloocan waxyeelada ibliisku waraar bay ku gelisaa
محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة dhambaalkanna waa dhalasho farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay dadka dirayana waxay kaliyihiin baa layidhi ibraahim xuseen aadan iyo sacaad axmed bilig dabcan iyagaa loo dirayaa gabar ayaa ugu dhalatay magaalada muqdisho dadka hambalyada dirayana waxay kaliyihiin khaliif aadan cabdulaahi iyo maslax isaaq cabdi muumin isaaq maxamuud iyo maxamed ciidruus axmed iyo deerow cabdi aadan iyo ibraahim isaaq xasan iyo qaar kaloo badan baa layidhi waxaana leenaha bay yidhaahdeen soo barbar adeero noqo tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin haatanna waxaanu u baaqaya hooyo barwaaqo aadan iyo hooyo abshire aadan abu bashiir madoobe iyo maxamed bashiir madoobe faadimo bashiir madoobe cabdifataax bashiir madoobe iyo cabdulaahi bashiir madoobe eglan bashiir madoobe iyo saygeed waxaan filayaa dhambaalka mardhow ee inaan arkayay laakiin dad kalaa ku jira waxaa ka mid ah raxme ibraahim iyo caruurteeda iyo saygeeda ee cabdi bila cabdulaahi iyo yaxya cabdulaahi macalin abwaan sanyare iyo nasro caynab iyo yaasiin ibraahim salmo maxamed cabdulaahi cabdifataax ibraahim nuur iyo injineer borow iyo falis ruun maxamed dhammaan asxaabtan waxay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan xaliimo cali nuur iyo seegeeda axmed bashiir oo wiil ugu dhashay magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose wiilkaasoo loo bixiyey cabdiraxmaan axmed bashiir ayaanu leenahay soo ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkanna waa tahniyad dhalasho dadka dirayan waxaa ugu horeysa hooyo raxmo cumar xuseen waa laga buuxaa dhambaalka waxaa kaloo ku jira aabe sheekh maxamed daahir tooxow adeero yuusuf cismaan cabdi cabdifataax maxamed cismaan cabdulqaadir maxamed cismaan iyo xuseen nuur xaaji oo wariyaha v o a ee magaalada toronto iyo xuseen sheekh maxamed iyo xasan khaliif sheekh cumar iyo cabdulaahi ciise iyo aweys ibraahim xuseen aweys codweyne malyuun maxamed cusmaan iyo naciimo cabdi cabdulle iyo sacdiyo axmed salaad iyo bile daahir maxamed iyo salebaan cabdi cadaan iyo ugu dambeyntii cismaan axmed afrax iyo waxaa la yidhi asxaabta beerta nabadda ee muqdisho iyo asxaabta reer suudaan ee waxbarasho wadaagta ay ahaayeen cabdirasaaq caato iyo dhammaan reer cismaan cabdi iyo reer daahir tooxo waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan nasteexo sheekh maxamed daahir iyo cabdirasaaq maxamed cismaan oo caato ku magac dheer oo labadii bishan may uu wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaas waxaa loo bixiyey musamil waxay leeyihiin musamil noqo mid baari ah oo dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin mubaarak munaasabadaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay barnaamijkeennii hambaliyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo weliba ramadaan mubaarak
murkii abuura asniga hortiisu adduunkaba taracadi iluu alkumayo murkii abuura asniga hortiisu adduunkaba taracadi iluu alkumayo sinaadiisi in lagu weltayse sinaadiisi in lagu weltayse looste dhaladkii laga wada ilaasho naxariista ilaahay deeqiisaasiyo i hoose dhaladkii laga wada ilaasho naxariis ilaahay deeqdiisa hasiyo aayaha macaane loo wada irkadayo allahi milaadaydiyo ulaajeedadaydo ayaha macaane loo wada irkadayo milaadaydiyo ulaajeedadaydu
idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa tani kulan dambe nabadgelyo